barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah afariy labaatanka bisha februaayo sanadka laba kun iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a caqabadaha ay wajahaan wariyaasha aragga naafada ka ah ee ka howlgala magaalada muqdisho waxaa ka mid a dee tusaale ahaan adigoo socdo baa wadooyinka magaalada muqdisho waa taqaanaa way xirmaan waqti kadib haddana way furmaan marka adigoo socdo oo hawl ku guda jiro ayaa maxay ahayd waddada kugu xirmaysaa marka markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad adigu isfarsamayso oo aad isbixiso oo aad meeshii aad ujeedkaagu ahaa inaad tagto inaad tagto
waxaa kaloon idiin haynaa gabarh dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ka furtay xarun bixisa adeegyada qurxinta guryaha iyo xafladaha
waxaad kaloo maqli doontaan kaalimihii heesaha
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay maanta inuu maraykanku saxiixi doono heshiis ganacsi oo looga iibinayo dalka indiya diyaaradaha helikobteriska iyo qalab kale oo militari oo ku kacaya adduun dhan saddex bilyan oo doolarka maraykanka ah ku dhawaaqistan ayaa timid mar uu trump ka hadlayay isu soo bax lagu soo dhoweynayay oo ka dhacay magaalada axmedabad ee dalka indiya halkaasi oo dad gaaraya boqol kun oo qof ay ku soo aruureen si ay u dhegaystaan madaxweyne trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra mundi ka hor booqashada madaxweyne trump ayaa sheegay in heshiis ganacsi oo weyn oo ka dhexeeya labada dal uusan qayb ka ahayn safarkiisa laakiin khudbadiisa maanta ayuu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mid a heshiisa ganacsi ee ugu weyn labada mas-uul ayaa ammaanay cilaaqaadka ka dhexeeya maraykanka iyo indiya waxauu madaxweynuhu sheegay in labada dal ay si wadajir uga shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisada siduu yidhi xuduudaheennu waa ay ka xirnaan doonaan kuwa argagixisada ah iyo argagixisinimada iyo dhammaan fikradaha xagjirnimo ayuu trump ka sheegay halkaasi
ra-iisul wasaaraha maleeshiya mahaathiir maxamed ayaa warqad isa casilaad ah u gudbiyey boqorka dalka sida uu xafiiskiisa sheegay maanta taasi oo jahwareer gelisay dowladda waxaa jira warar sheegaya in mahaathiir uu doonayo inuu isku abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah xaaladda isbahaysiga xukuma maleeshiya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadka ay dhaceen wadahadallo dhex maray qaar ka mid a xubnaha isbahaysiga iyo mucaaradka kuwaasi oo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo uusan qayb ka ahayn anwar ibraahim oo mahaathiir uu horey ugu ballan qaaday inuu bedeli doono mahaatiir iyo anwar ayaa ku midoobay doorashadii si ay xukunka uga tuuraan xisbiga muddada fog talada hayay ee u m n o ayaga oo isbahaysi ku dhisay ballanqaad ah in mahaatiir uu xukunka ku wareejin doono anwar anwar ayaa la filayaa inuu la kulmo boqorka mana cadda haddii uu haysto taageero ku filan si uu usoo dhiso dowlad cusub waxaa sidoo kale caddeyn in mahaatiir uu dowlad cusub soo dhisi doono isaga oo taageero ka helaya xisbiyo kale oo aan ka mid ahayn midka anwar sida xisbiga u m n o haddii la waayo isbahaysi heli karaa boqol iyo laba iyo toban xubnood oo ah tirada aqlabiyadda baarlamanka waxaa la qaban doonaa doorasho cusub sida uu sheegay qof ku dhow xisbiga mahaatiir anwar ayaa axaddii xisbiga mahaatiir ee bersatu ku eedeeyey in ay jaajuusiin ku dhex samaysteen xisbigiisa b k r ayagoo qorshahoodu yahay inay dowlad cusub la soo dhistaan xisbiga mucaaradka ah ee u m n o
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa washington wariyaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa wajaha duruufo adag oo ay ugu daran tahay dhinaca amniga waxaase ugu daran duruufaha ay wajahaan suxufiyiinta aragga naafada ka ah kuwaasi oo waxaa ka mid a cabdifitaax xasan axmed oo kalgacal loo yaqaano saxafigan araggala ayaa wariyaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir okey uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan
caqabaduhu waa jiri karaan waana jiraanba wadankan marka la joogo waxaan ku rahdaa dadka soomaaliyeed markaanu fiirno maanta wadankan caqabaduhu waa wada haystaan gaar ahaan marka aniga laga hadlayo dee caqabadaha dhinaca shaqada wax shaqada ku saabsan oo hadda maxaan ku rahdaa oo caqabada ah oo shaqada gudaheeda intaan ku jiro oo masalan ama xarunta aan ka howlgalay aan joogo runtii ma jiri karaan laakiin waxaa suurtagal ah markaad dibadda joogto mararka qaar dee caqabada way ku qabsan karaan maxaa ka mid Eh, caqabadahaas oo kale eh, markay dhacaanna waxaa loo baahan yahay inaad la timaado falsafad ama fikrad ama maskax aada eh, isku furanayso ama aada isku maareynayso waxaa ka mid a dee tusaale ahaan adigoo socdo baa wadooyinka magaalada muqdisho waa taqaanaa way xirmaan waqti kadib haddana way furmaan marka adigoo socdo oo hawl ku guda jiro ayaa maxay ahayd waddada kugu xirmaysaa Eh, tusaale marka gaadiid aada lahayn aada saarnayn inaa- waxaa danka kugu kalifaysa inaad gaarigii ka degto oo aada lugeyso marka markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad adigu isfarsamayso oo aada isbixiso oo aada meeshii aad ujeedkaagu ahaa inaad tagto inaad tagto marka eh, markaas kale micnihii anigu waxaan sameeyaa eh, dabcan eh, waxaan isticmaalaa maxaa la rahdaa ushayda caadiga la kala baxaa and then eh, caadi baan ugu socdaa usha caadiga ah Eh, ushana runtii dadka mararka qaar runtii iyada laftirkeeda inaad qaadatid magaaladan aada looguma wada yaqaano dadka si kale xitaa kuwa arki karaan tusaale dadka waan gartay amnigoo kale muqdisho meelaha ugu adaga ka mid tahay duruufta amni waan ognahay marka markaad la kulanta duruufo amni qaraxyaad dhaco wadooyinkaad martaa sidee ku dhacay
Eh, runtii mar walba eh, horta inaan keligay socdo khasab ma aha Eh, inta badan eh, waxaa jira dad marka aan shaqo wadaagnahay oo aan wada soconno khatar dee waxa waaye markay dhacdana dee waxa waaye dadkaas waxaa laga yaabaa inaan qof ka mid ama laba ka mid inaan isla joogno markaas waxaan sameynaa fikrad ama falsafad aan isku bixinayno si aan uga gudubno caqabadaas iyo waqtigaas ay wax dhaceen marka maxaan ku rahdaa haddii ay keligii anuu meel jooga ay wax dhacaan eh, runtii waxaa eh, aada u adkaanaysa maxay ahayto saacaddaas la taagan yahay eh, maxay ahayto sidii aan isku- eh, maarata isaga eh, maarata badbaadi lahaa caqabadaas laakiin sagaashan iyo shan boqolkiiba micnihii waxaan ku dadaalaa markay timaado inaan anigu socdo ama maxay ahayto aan socod sameeyo in maxay ahayto qof un inuusan micnihii iga agdheeraan sababtoo ah Waa- waan gartay weli makuu dhacday arrintan aad leedahay waan ka takhadaraa laakiin weli makuu dhacday Eh, way dhacday ha way dhacday Eh, maarata runtii anoo maxaan ku rahdaa qofna eh, su ila socon in maxaa ahayto eh, qarax uu dhaco Eh, laakiin nasiib wanaag waxaa waxaa waxaan ku cay- eh, waxaan xasuustaa maxay ahayto qaraxii fourteen october oo kale ayaa ayaan xasuustaa oo markii uu dhacay runtii anoo xarunta soo galaya meeshaan ka shaqaynayay ayuu qaraxi dhacay marka danta waxay u kaliftay dee in maxay ahayd maadaama de markaas wax dhibaataa aysan igaarin haddana dadkii ordayay shabaqdoodii iyo xaaladooda aan la socday inaa ana de maxaan ku rahda darbigii aan ku socday oo maarata aan laynkii toos aad- aad u diritaaraya ama toos aan ugu socdo si maxay ahayto durbo meesha aan rabay aan u gaaro
Waan- waan gartay muqdisho wararka waa la raadiyaa waxaa la tagaa shirarka xarumaha dowladda Eh, sideed ku gaartaa Eh, dadka jooga ilaalada kaa ciidamada oo inta badan eh, saxafiyiinta istaajiya su-aala weydiiya sidee ula macaamisha Eh, runtii waxaa nasiib wanaag ah een, horta way jiraan caqabadahaas oo weliba hadda waa waa waa kasii daray marka runta loo hadlo sababtoo ah dee waxaad arkaysaa wado furnaan jirtay oo maxaan ku rahdaa hadda dhagax lagu xiray bir lagu xiray birtii iyo dhagaxii markaa kasii doosa haddana waxaa ugu tegaysaa kuwo kale oo dhulka la dhigay oo maxaan ku rahdaa dee loogu talagalo haddii intaasoo dhan gaari ama eh, qof maxay ahayto dhibaato wada uu kasoo baxsado in maxay ahayto isheeg uusan deg deg u dhaafin marka eh, waxaa ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hadda jiro oo weliba hadda soo kordhay marka taasoo kale dee anu waxaan ku qasbanahay tusaale ahaan markaan eh, calaamaysto goobaha dhagxaanta noocaas oo kale iyo biraha markaa eh, dowladdu ay dhigtay oo ammaanka ay ku ilaalinayso in markaan ka gudbayo ushayda caadiga aan isticmaalo dee sheekooyinkaagu muddo dheer bay qaadanaysaa sheeko badanaa kugu jirto marka laga hadlaya xaaladda laakiin aan soo koobo xilliga colaadaha muqdisho aad ka shaqaynaysa laba kun iyo sagaalkii tobankii duqeymo adag baa socday waxaan xasuustay inaad joogtay radio banaadir oo meelihii ugu ugu adkaaya dagaalku ka socday bal si kooban daruufaha xilligaas sidee bay ahayd Eh, laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii runtii waktigii igu adkaa oo maxaan ku rahdaa aan soo shaqeeyay ayuu ahaa sanadkaas ama labadaas sano waxaan xasuustaa anoo maxaan ku rahda shaqada kusii socdo in maxay ahayto mararka qaar ay dhici jireen isku horimaadyo toosa iyo weliba sidoo kale duqeymo oo maxay ahayto labada dhinacba markaas dhinacii ku arkaaba uu ku leeyahay ma sheeg xaggee ka socotaa xaggee u socotaa maxaa ahayd sababtoo waxay ahayd waqti aada laysaga shakinayay waqti waxay ahayd qofka la arkaa aada loo eegi jiray waxay ahayd marka waxaaba taas kasii daranba saq dhexa oo kale marka la garo adoo xaruntii ku jira ayaad waxaa dhici kara duqeymo iyo madaafiic xoog badan waaweyn dadkii magaalada joogu way kusoo wacayaan oo maarata waxay kuu sheegayaan waxa dhacay sida u dhaceen meelaha ay wax ku dhacayaan khasaaraha jiro ama ama adaa raadinayaba marka adigii halista ku dhex jiray waxaad waxaad ka fakaraysaa sidii aad warkaas u raadin lahayd marka nooma muuqan jirin in maarata halis noocaas aan ku dhex jirin laakiin waxay ahayd halis weyn weyn weyn oo aan u bareernay ahayd waxaana runtii mahad iskale allah naga soo gudbiyay maanta
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdifitaax xasan axmed kalgacal oo aragga naafa ka ah una waramayay waryahayaga muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haatana dhinacii kaalmaha suugaanta codka waxaa nagu soo maqan fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
Tira Hadid intaasi aynu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafoole dhegeystayaal waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a magaalada laascaanood gabadh dhallinyaro ah ayaa magaalada kusoo kordhisay xarun bixisa adeegyada qurxinta guryaha iyo xafladaha aroosyada iyo wixii la midka ah warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariim olol dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay marka ay dhammeeyeen jaamacadaha inay samaystaan xirfado alabuur ku cusub bulshada ay la nool yihiin xafsad ducaale waxa ay samaysay shirkada ay leedahay taasoo quruxisa goobaha shirarka aroosyada ee kulamada gaarka wakhtigii aan jaamacadda dhammaystay kadib waxaan isku dayay inaan samaysto shaqo abuur aniga iyo khaasa maadaama aan aan sidhi kaga waantoow intaas shaqo raadsan lahayd ama siifiiya xaraysan lahayd waxaan soo kordhiyay shirkad decorationka ama waxyaalaha eventiska ku taxalluqda mandeeq decoration management shirkadayda waxaan daahfuray bishii octoobar ee lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay two thousand nineteenkii lix iyo tobankeedii sida xalfadaha qaabab kala gooniya loo qabsado ama ha noqoto xalfadaha qalinjabinta jaamacadaha kuleejyada iskuullada meel kasta oo qalinjabin arday looga qabanayo aroosyada oo kale mihiraha oo kale marka labada qof ismihersanayaan oo kale ciyaalada dhalashooyinka xalfadaha kadisyadaayoo kale xalfadaha lamaanaha u khaaskaa ee guryaha dhexdooda lagu qabanayo afartanbaxyadiioo kale wax kasta oo qurxin u baahan ama meel kasta oo bicture looga baahan yahay bay xabse ayaan weydiinay waxyaabaha xiiseeyaan dadka ay ugu shaqaysa adeegani qurxinta iyo goobaha ay tagto waxyaalaha ay xiiseeyaan horta inta u badan shaqooyinkan qabta waxaa weeye shaqooyinka dhalashooyinka oo kale ilmihii yaraa marka afartan bax loo samaynayo ama loo samaynayo sanad markii kasoo wareegta dhalashadiisiioo kale sidoo kale aroosyada oo kale lamaanihi intay ku yimaadaan bay ku dhahayaan meel qurux badanaan habeenkaa waqtiga ku qaadana kalaa rabnaabay ku dhahayaan dumarka raggooda soo dhaweynayo kale inta badan dumarkaa ku badanoo waxay ku dhahayaan xaajigii baa safar ku maqan ama imaanaya waxaan doonaya inaad xalfad yaroo kadisa u qabsado qurux badanaad iga geejsi sidoo kale inta badan inkastay sikrad yihiinoo qoysaska badan ay inta badan sikrad ka dhigtaan oo dhahaan ma doonana inay dabadda nooga baxdo anigiiyo adigiiyo xaajiga inay nagu koobnaato oo kale waxyaalaha dalabaadka u badan weeyo kale inay isoo weydiiyaan oo kale dhahaan kalarkeebaa qurux badan ama maryaheebaan ku labisan karnaayoo decorationkaaga noogu soo baxaya markay isoo codsadaan dadkii ay dhahaan midab way weydiiyaan midabadeebaa qurux badan waan u sheegaa fikradeyda qofkii markaa midab isagaa dooran karaya anugu midabada quruxda badan baan u sheegaa markaa wuxuu dhahaa midabkaasaan rabaa marka waxaan kula taliyaa midabkii maryo soo shabaha ama u eeg inuu soo xidho wax isku wada eeg oo isla qurux badanoo kaamaradii iyo indhihiiba u roon markaa saasoo kalean u samaynaa xanaan cabdilaahi warsame oo ah aqoon-yahan baratay dhaqaalaha kana baxday jaamacadda nugaal waxa ay ku tilmaantay shaqooyinkan oo kale kuwo muhiimad gaara ula dhalinyarada xabse oo kale inay fikradahooda soo bandhigaan runtii waxaan oran karnaa waa muxuu haye guul ay gaadhay ama hadaf ay muxuu haye ka mira dhalisay runtii waa gabadh dhallinyaraa muxuu haye jaamacad bay dhammaysay waxaan oran karaa iskumay mashquulin waxyaalaha muxuu haye dhallinyarada badankooda isku mashquuliyaan ee ah in ardaygii markuu jaamacadda dhameeyo uu toos shaqo weyn u helo uu markiiba xafiis fadhiisto oo howlo waaweyn uu kor kaga soo bilaabo laakiin waxay keentay fikir loo baahnaa oo magaalada laascaanood tabase weliba aan oran karo muxuu haayey magaaladii wax badan bay ka bedeshay oo mxuuahaye oo in badan loo baahnaa mxuuahaye dhalinyarada laasacaanood ama soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo abuur samaystaan oo mxuuahaye wadankooda iyo magaaladooda ay usoo kordhiyaan waxta muhiima oo anfacaya waxay sheegtay inay rajaynayso in dhalinyaro badan ay ku soo biirin doonto xirfadan ay soo kordhisay si ay uga shaqaystaan horta waxa u badanaan hiigsanaya waxay tahay inaan shirkada weynaysiiyo markaan leeyahay macnihii aan weyneysiiyo inaan shaqaalayaal qabto oo dadkii aan ka faa'iidaystaan dadka dhalinyarada aan camalka hayn oo kale inaan wixii intaan u tababaro anigu waqti baan ku bixiyey intaanan furin ka hor inaan barto oo weliba safara aan gobollo ugu galaan ku bixiyey aan wixii soo barto marka waxaan hiigsanayaa inaan wixii shaqaale u qabto sii weyneeyo sii ballaadhiyo dadkii fikrado u sheego waxyaalahan waxaa muhiimka ah inta badan dadku kama dhaadhacsana in yar maahaanoo markay soo weydiiyaan su-aala gu badiyaan waxaan muxuu yahay sidaan maxay dhacaysaa sidan kale macnihii wixii inaan waqti dadki intaanu barnaamij weyn u qabto mar aan daahfur weyn uu sii sameeyo markii shirkaddii aan weyneeyo aan u bahalkiyeeyo xanaan ayaa ku talisay in dhallinyaradu markay jaamacadaha wadaan inay shaqooyinkana raadsadaan si aysan hadha ugu soo dhicin meel madhan dhalinyarada laasacaanood ama soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo abuur samaystaan oo mxuuahaye wadankooda iyo magaaladooda ay usoo kordhiyaan waxtay muhiima oo anfacaya kula talinaha jaamacadaha markay wadaan inaysan jaamacadda keliya ku koobnaan balse ay bartaan xirfado ama skiilis beri ka maalin sidii haddii balaaba mxuuahaye maadaamaaynu ognahay in shaqa mxuuahay shaqadii yar tahay oo dhalinyaradii soo baxaysay iyo shaqadii ay kala badan tahay si uusan de mxuuahaye noloshii aysan welwel uga gelin ah mxuuahaye jaamacad baad soo dhigatay maxaad qabanaysaa intaasoo dhan baad soo fadhiday si uu taas mxuuahaye uga baxo waxaan kula talin lahaa inuu xirfad ama mxuuahaye uu keeno marka uu kaga gudbo caqabadaha ka hor imaanaya ee ah mxuuahaye jaamacad baad damashay shaqa ma haysid bilaa camal baa tahay marka sida mxuuahaye xafsaa oo kale inuu qofku mxuuahaye keeno wax bulshadiina u baahan tahay isagiina mxu deyani u ah inuu qofkii shaqo hayo uusan camal la-aana haysan jirin dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo fikradaha ay leeyihiin ay noqoto kuwo markaay sameeyaan ay ku guulaystaan halka kuwo kalena ay waayaan cid ka taageertaa fikradda iyo hal abuurka ay soo kordhiyeen gelinta suuqana ay noqoto mid aada u adag cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad buu u mahadsan yahay cabdikariin olol haatanna xubintii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa noo hay
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha horyaalka brimier liaga saddex kulan ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda kubadda cagta manchester united waxay saddex gool iyo ewer ugu awood sheegatay naadiga watford sidoo kale wolfes oo martigelisa kooxda norwich ayaa iyana waxa ay saddexdii eber kaga adkaatay naadigaasi arsenaal ayaa saddex iyo laba dirtay kooxda everton oo ay ku kulmeen garoonka imaaraats horyaalka waxaa hogaaminaysa weli kooxda liverpool oo leh toddobaatan iyo lix dhibcood hase yeeshee waxaa aad xiise u soo yeelanaya loolanka loogu jiro kooxaha ka dambeeya ee markaasi ka qaybgelaya koob koryaalada qaaradda yurub man city iyo lester city ayaa u muuqda in ay kaalimaha labaad iyo saddexaad ku kala dhamaysan doonaan city waxay leedahay konton iyo toddoba dhibcood halka lesterna ay ka leedahay konton dhibcood chelsea ayaa kaalinta afraad ku jirta oo leh afartan iyo afar dhibcood manchester united ayaa iyana waxay leedahay kaalin kow iyo afartan dhibcood oo kaalinta shanaad ay ku jirtaa horyaalka zeri ada dalka talyaaniga kulamo badan ayaa asbuucan la kansalay oo aanay dhicin waxaana sababta lagu sheegay ayada oo dalka talyaaniga uu faraba'an ku hayo islamarkaana uu soo galay cudurka coronavirus loo yaqaano ee dalka shiinaha ka dilaacay kaasi oo ilaa iyo hadda dhowr boqol oo qof la xaqiijiyey in uu saameeyey halka afar qofna ay u dhinteen waxaa dhacay oo keliya laba kulan janawa oo martigelisa laaziyo waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay saddex gool iyo laba oo laaziya ayaa adkaatay ciyaartii kale ee dhacdana rooma ayaa afar iyo eber waxay kaga adkaatay naadiga leje horyaalka dalka spain sosona oo martigelisay naadiga granada waxaa lagu awood sheegtay saddex gool iyo eber deportivo alvas ayaa labaiyo hal kaga adkaatay kooxda athletic club real valodolid oo martigelisa esbanyolna waxa ay ugu awood sheegatay laba gool iyo gool sevilla ayaa saddex iyo eber dirtay kooxda getafe oo u safartay halka atletico madrid ee saddex iyo hal kaga adkaatay naadiga villarreal horyaalka dalka jarmalka ee bundesliga liverkusen ayaa labii eber dirtay kooxda augsburg halka wolfsburg ay afar iyo eber ugu awood sheegatay naadiga mens kulamo kale ayaa dhici doona caawa dalka ingiriiska liverpool ayaa martigeli doonta kooxda westham ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka anfield halka horyaalka bundesliga dalka jarmalka naadiga frankfort ay martigelin doonto kooxda union berlin dhinaca kale ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda real madrid edin hazard ayaa mar kale dhaawacmay waxaana la sheegay inuu seegi doono kulanka ay arbacada kooxdiisa la yeelan doonto kooxda manchester city oo ka tirsan koob horyaalada qaarada yurub hazard oo sagaal labaatan jir ah ayaa laga saaray qeybtii labaad ee ciyaartii ay kooxda real madrid guuldarada kala kulantay naadiga lavante maalintii sabtida ahayd ciyaaryahankani ayaa waxaa la sheegay in uu ka jabay anqowga xidigan oo dhowaan uun ka soo laabtay dhaawackaasi la mid ah oo uu qabay saddex bilood ayaa waxaa iminka la sheegay inuu garoomada muddo kale ka maqnaan doono kadib tijaabo la sameeyey waxaa la xaqiijiyey in ciyaaryahan hazaad uu jebiyey anqowgiisa midig ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay kooxda real madrid ciyaaryahankan oo xilli ciyaareedkan uu kusoo biray kooxda real madrid isagoo kasoo tegay naadiga savo bridge ayaa waxa uu saftay oo keliya shan iyo toban kulan xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinayey haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta mar kale aynu jaleecno waxaa idinku soo maqan codadka fawsiya rindaay iyo nuur indig
heestaasi ayaa gabagabo ah idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
barbarkaagan taagna